إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan afartan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo maanta ka dhacay gobolka shabeellada dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeymo ku garaacay saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee degmada aalibaal mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada koowaad taxanaha dokumentari ah oo lagu falanqeynayo boobka kheyraadka soomaaliya wargeyska faallooda arrimaha geeska afrika ayaa daabacay warbixin uu ku falanqeynayo howlgallada isdabajooga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wado gobolada koonfureed ee soomaaliya taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalk ayaa qoraal ku dhaliilay hogaamiyaha dowladda federaalk saameyn adag ayaa ka dhalatay burburka buuntada degmada baardheere ee gobolka gado iyadoo maamulka magaalada uusan waxba ka qabanin intaas waxay ahaayeen qodobadii warka u doorka roonaa iminkan u diyaargalooba iyagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن in ka badan afartan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo maanta ka dhacay gobolka shabeellada dhexe warkaas iyo war kaloo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo duqeymo ku garaacay saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee degmada aadan yabaal faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya waryaheena muarg cumar faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helaya dagaalo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe kuwaasoo dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka dagaalka ka dhacay deegaanka geelgub ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa lagu dilay shan iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka lagu dhaawacay lix iyo labaatan kale dhan kale ciidanka mujaahidiinta ayaa weerar duqeyn ah ku qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kale dagaalka ka dhacay dowladka aadan yabaal ayaa waxaa lagu dilay afar askari kuwaasoo meydadkooda loogu cararay goobta dagaalka sidoo kale waxaa dagaalkan lagu dhaawacay sideed askari sida ay ku warrameen ilo wareedo la isku haleyn karo mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay halqada koowaad taxane dokumentari ah oo lagu falanqeynayo boobka kheyraadka soomaaliya filimkan oo loogu magac diray alaa innahum humulmufsiduun ayaa si xeel dheer wuxuu usoo bandhigaya sida ay reer galbeedka u boobayaan kheyraadka soomaaliya iyagoo adeegsanaya dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho warbixin faahfaahsan oo ku saabsan isdaarkan waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysyada insha allah wargeyska faallooda arrimaha geeska afrika ayaa daabacay warbixin uu ku falanqeynayo howlgallada isdabajooga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wado gobolada koonfureed ee soomaaliya faahfaahin ku aadanna qodobkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya farxaan cali al-shabaab waxa ay kulaalaysaa muqdisho xilli dowladaha reer galbeedka ay ku baaqayaan in loo midoobo dagaalkooda waa cinwaanka warbixin uu qoray wargeyska hon observer oo diiradda saara arrimaha geeska afrika iyo caalamka taas oo uu kaga hadlayo horumarada xagga dagaalka ah ee ay samaynayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo weerarada kusii xoogaysanaya magaalada muqdisho qaybaha hore ee warbixintiisa ayuu wargeysku ku muujiyey in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay guulo waaweyn ka gaartay dagaalka ay kula jirto shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo dowladda federaalka islamarkaana gacanta ku dhigtay goobo istiraatiiji ah oo halbowle u ah xukuumadda uu hogaamiye xasan sheekh xarakada al-shabaab waxa ay maalmihii lasoo dhaafay xaqiijisay guulo la taaban karo iyadoo la wareegtay marinada muhiimka ah ee isku xidha muqdisho iyo afgooye iyo muqdisho iyo balcad ee istiraatiijiga ah sidoo kalena maamulaysa dhaqdhaqaaqyada iyo isku socodka ka jira duleedka magaalada caasimadda ah ayaa lagu yidhi warbixinta uu daabacay wargeyska hon observer oo si gaar ah diiradda u saara arrimaha geeska afrika iyadoo ay tani jirto ayuu wargeysku tilmaamay in xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalk uu toddobaad ka hor ku baaqay shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladdiisa kuwa maamul goboleedyada iyo hogaamiyeyaasha mucaaradka si ay uga arrinsadaan dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasi ayuuna wargeyskan ku tilmaamay inay noqotay mid lagu hongoobay laguma guulaysan in la qabto shirkaas waxaana weli jira khilaafaad siyaasadeed oo xooggan xilli ay warbixinadu sheegayaan in ugu yaraan laba maamul goboleed oo kale ah jubbaland iyo puntland ay diidan yihiin la shaqaynta dowladda federaalka taas oo sii kala fogeyn karta labada dhinac ayuu leeyahay wargeyska hon observer oo ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo caalamka waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa soo dhoweysay shirkii uu ku baaqay xasan sheekh ee aan weli qabsoomin iyadoo geesta kale muujisay walaaca ay ka qabto isfidinta ay waddo xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaan wadajir ah oo ay soo saareen in ka badan labaatan dowladood oo ay ugu horreeyaan kuwa reer galbeedka ayaana lagu muujiyey walaaca ay ka qabaan dagaalada ka socda gobollada shabeellooyinka ee koonfurta soomaaliya sida ku xusan warbixintan cusub ee la baahiyey xilli al-shabaab ay kulaalayaan magaalada muqdisho ayaa waxaa jira cabsi xooggan oo laga qabo xaaladda siyaasadeed ee ka taagan soomaaliya iyadoo ay meesha ka maqan tahay hogaamin wax isu xirta arrimahan ayaana xarakada al-shabaab kusii dhiirigelinaya inay qaadato tallaabooyin deg deg ah ayaa lagu soo gebagabeeyey warbixinta uu daabacay wargeyska hon obsever oo diiradda saara arrimaha geeska afrika kaas oo marar badan warbixinno ka qoray xaaladda siyaasadeed ee ka jirta soomaaliya warbixintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isa soo tarayeen warbaahinnada ka hadlaya isbeddellada siyaasadeed iyo dagaalada ay waddo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana marka la isku soo xooriyo taariikhdooda ay ka wada siman yihiin suurtagalnimada in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay wakhti aan dheerayn la wareegto magaalada muqdisho mugdi iyo hubantila'aanna uu ku jiro jiritaanka masiirka dowladda federaalka taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ayaa qoraal ku dhaliilay hogaamiyaha dowladda federaalka warbixin ku aadanna waxaa soo jeedinaya hashim cabdinaasir waxaa isi soo taraya siyaasiyiinta ah iyo madaxda xilalka ka soo qabtay dowladda federaalka ah ee ka hadlaya jabka isdabajoogga ah ee furmaha dagaalka ku gaaraya askarta dowladda federaalka taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa sheegay in dowladda uu hogaamiye xasan sheekh ay burburisay ciidanka fahad yaasiin oo ah taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka xilligii farmaajo ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in burbur xoogan uu ku socdo ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ayuu ku eedeeyey inay burburiyeen ciidanka una adeegsadeen siyaabo kala duwan waxa uuna xusay in askarta lagu baabiyey shirqol joogto ah sida uu hadalka u dhigay hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay la dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka danab ee uu maraykan ku tababaray maantana aysa jirin hal guuto oo u dagaalami karta dowladda federaalka kadib markii ay ku oobteen dagaaladii ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka warkan aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan saameyn adag ayaa ka dhalatay burburka buundada baardheere ee gobolka gado iyadoo maamulkana uusan waxba ka qabanin arrinkaas tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii buundada magaalada baardheere ee gobolka gadow waxaa halkaas ka taagnaa dhibaatooyin xoogan oo la xiriira isticmaalka buundada haddoo ay ka curteen roobabka xilliga guga qeybo ka mid ah gobolka gadow ayaa waxaa sii kordhaya khatarta ka imaanaysa isticmaalka buundada magaaladaasi mid ka mid ah odayaasha degmada baardheere ayaa sheegay inuu magaalada ka jiro rafaad adag oo la xiriira isku socodka dadka iyo gaadiidka islamarkaana aysan jirin wax maamul ah oo ilaa iyo hadda wax ka qabtay xaaladaasi
buundadii sideeda u duunsan tahay baar dheere wil wax dayaca iyo waxay heleen malaha siday u duunsan yihiin saa darteed gobolka gedo waa hoolo badan yahay waa geel badan yahay geeliisu wuxuu daaqayaa ilaa iyo wabiyarow siduu daaqi jiray markuu oo sanadka saan uu noqdo uu fuuf noqdo hoolaha waa soo gudbi jireen iyagoo boqol boqol ah oo maalintiiba laba kun saddex kun neef ayay soo gudbi jirtay kolka hadda si weli ma jiraan dhibaato fara badan waayo dhibaato weyn waayo weli haddina haddina duwan waayo markii baanku yimaado waa la furaa meesha la dhigaa waa si sakir tartiib tartiibka ayaa loo soo gudbinaa maanta hal baabuur baa lala harbinaa meesha haddaad arko waa gaabaysa kun qof aa shaqaynaysa ma aha markii ugu horreysay ee shacabka ku dhaqan degmada baareere ay cabasho xoogan ka muujiyaan xaaladda liidatay ay ku sugan tahay buundada magaaladaasi dhibaatooyin isdabajoog ah ayaa soo wajaha dadka iyo gaadiidka maro buundadaasi kuwaas oo xilliyada roobka halisgeliya naftooda iyo hantidooda magaalada kama jiro wax maamul ah oo u taagan wax ka qabashada baahiyaha bulshada warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna caawa waa naga intaa